bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantu wacano wanaagsan dhegeystayaal staafim codka gobolka waqooyi bira nagala socotaan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hogaankaysta qeybtiisa koowaad aynu ku eegi doonaa dhegeystayaal wargeysada iyo qodobadii ugu waaweynaa ee saaka qoreen waa wargeysada ugu afka dheer dalka waa daily nation iyo sidoo kale the standard dhegeystayaal soo dhawaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idinla socodsiinaya taariikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha sideedaad ee agast ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay dhegeysta sideed iyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram ee sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga soo dhawaadaan idin leenahay mar kale dhegeystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee wargeeska boggiisa uu ku qoray baynu saaka dhegeystayaal eegi doonaa haddii aan ku bilaabo wargeeska the daily nation banka koowaad oo qodobadii ku qoray waxaa ka mid ah dhegeystayaal wasiirka wasaaradda waxbarashada dhegeystayaal ezekiel majogo oo sheegay dhegeystayaal in labaatan iyo lix kun oo macalimiin ah ay sugayaan in deegaanada ay kasoo jeedaan la geeya dhegeystayaal dabcan haatan waxay wax ka baraan deegaano ay asal ahaan ay kasoo jeedeen dhegeystayaal balse deegaan deegaanada ay kasoo jeedaan ama hoy gurigoodii hooyo ay kasoo jeedaan ayay doonayaan in dib loogu celiyo dhegeystayaal waa kuwa codsaday dhegeystayaal wargeeska iyo boggiisa ugu dambeeya ku faahfaahinaya dhegeystayaal wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa sheegay in macalimiin gaaraya labaatan iyo lix kun sideed boqol toddobaatan iyo kow dhegeystayaal ilaa ay haatan aan dib aan dib loogu celinin deegaanada ay kasoo jeedaan dhegeystayaal macalimiintan ayaa horaan codsaday in deegaanadooda loo celiyo dhegeystayaal haddaba labaatan iyo lix kun sideed boqol iyo toddobaatan iyo kow ayaa dabcan dhegeystayaal aanan dib loogu celinin deegaanada wax ka bari deegaanada ay kasoo jeedaan oo ay doonayaan meeshay kasoo jeedaan iskuullada ku yaala inay wax ka baraan dhegeystayaal hase ahaatee macalimiinta oo macalimiinta ayaa marka hore gaaraya afartan iyo lix kun sagaal boqol labaatan iyo lix dhegeystayaal oo wax ka bara dugsiyada hoose dhexe iyo sidoo kale sare ayaa codsaday in gooba ay hadda wax ka baraan laga bedelo oo la geeyo goobahay ay kasoo jeedaan hase ahaatee keliya labaatan kun iyo konton iyo shan macalimiin ah ayaa goobihii ay kasoo jeedeen dib loogu celiyay dhegeystayaal haddaba wasiirka wasaaradda oo wasiirka wasaaradda waxbarashada oo shalay hortegay guddiga adeega macalimiinta ee t a c ayaa xaqiijiyay dhegeystayaal in macalimiinta in badelaad loo sameynaya oo doonayaan in gooba ay haatan wax ka baraan laga bedela oo goobahooda la geeya arrintooda kuwa dhiman la tixgelin doona ayuu leeyahay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka tiro dabcan macalimiin gaaraya ilaa sideed iyo toban kun iyo toban iyo toddoba dhegeystayaal oo wax ka bara dugsiyada hoose dhexe ee primary school loo yaqaano dhegeystayaal ayaa ilaa iyo haatan sugaya dhegeystayaal in goobahaasi laga bedelo oo la geeyo dhegeystayaal deegaanada ay kasoo jeedaan halka macalimiinta sugaya in goobaha ay kasoo jeedaan la geeye ee wax ka bara dugsiyada sare ee secondary school ay ayagana gaarayaan dhegeyste sideed kun sideed boqol konton iyo afar waa wargeeska ayuu halkaasi ku faahfaahiyey boggiisa ugu dambeeya ee soddon iyo toddobaad waa wargeeska dabcan boggiisa ugu dambeeya ayuu ku sheegay dhegeystayaal ee soddon iyo sagaalaad daily nation dhegeyste haddii aan wargeyska the daily nation halkaasi ugu gudbo wargeysyada kale ee wargeyska kale aan iraahdee the standard baan eegi doonaa dhegeystayaal asana boggiisa waxa uu ku qoray dhegeystayaal waxa uu leeyahay shirka waxa uu leeyahay boggiisa koowaad dhegeystayaal boggiisa labaad saddexaad iyo afaraad iyo shanaad ayuu kaga hadlayaa dhegeystayaal waa shirka dowlad wadaajinta dhegeystayaal oo dabcan ka furmaya magaalada eldored ee ismaamulka singiishu iyadoona wargeyska uu leeyahay in barsaabada laga soo doortay afartan iyo toddobada dowlad deegaan ee kenya ka kooban tahay ay kusii qulqulayaan halkaasi dhegeystayaal si ay uga qayb galaan shirka dowlad wadaajinta dhegeystayaal ayuu wargeyska oo ku faahfaahinaya dhegeystayaal ayadoona shirkan la filaya dhegeyste inuu ka furmo halkaasi magaalada eldored oo diyaar garowgii lasoo gabagabeeyey siduu sheegay barasaabka ismaamulka sangiishu jonathan b haddaba wargeyska ayaa sheegaya in madaxweynaha dalka dabcan uu ku sugan yahay ismaamulkaasi iyo sangiishu lana filaya inuu shirkan dahfuro dhegeystayaal waxaanu qorshuhu yahay in shirkan maanta uu furmo oo shirkan ayaa qabsoomi doona ayuu wargeysa leeyahay shan iyo tobanka ilaa sagaal iyo tobanka bishaan dhegeystayaal waa wargeyska the standard dhegeystayaal ee kasoo baxa dalka ayuu boggiisa ku faahfaahinaya dhegeystayaal iyadoona la xaqiijiyay halkaasi in ka badan waxaa laleeyahay toban kun oo fuud oo ka kala imaanaya ismaamulada wadanka ayaa la filayaa inay kasoo qayb galaan shirka dowlad wadaajinta dhegeystayaal oo sanadla ah oo sanadkiiba hal jeer ayaa la qabtaa dhegeystayaal oo hogaamiyeyaasha ismaamulada isugu imaada dowladda dhexe dhegeystayaal xaalada dalka ayaa looga arinsadaa ama looga hadlaa kulankaasi dhegeystayaal dabcan wayna kusii qulqulayaan dhegeystayaal waa wargeyska ayuu kusii faahfaahinayaa shirkaasi dowlad wadaajinta dhegeystayaal daily nation ayaan dib ugu laaban doonaa dhegeystayaal bogogiisa gale waxa uu ka qoray dhegeystayaal qodobadii ugu waaweynaayay star f m codka gobolka waqooyi bira nagala socotaan dabcanna qeybaha dambe ee wargeysa ee hogaanka qeybta koowaad ee wargeysada waxaan dhegeystayaasha fursad usiin doonaa xubintiisa wax wanaagsan ee sida kuwa biristeen wargeyska the standard daily nation dabcan way ka saman yihiin qodobkan dhegeystayaal waa qodobka wadaadxaajoodka ama wadahadallada u socda waa dhinacyada kale matalaya dowladda iyo sidoo kale mucaaradka azimiyo dhegeystayaal waxay doonayaan in wadahadladooda uu baarlamaanka ama labada aqal ee baarlamaanka ay ka arrinsadaan oo ay tixgeliyaan wadahadallada u socda dhegeystayaal guddigaana la tixgeliyo waa shanta waa tobanka xubnood oo min shanshan ah oo kala matalaya labada dhinac ee dowladda dhexe iyo sidoo kale isbahaysiga mucaaradka azimiyo lamoja ee wen kenya dhegeystayaal waxay doonayaan in la tixgeliya dhegeystayaal dabcan wadahadaladooda uu baarlamaanka iyo golaha aqarka sare ee dalka ay arrintaasi ka doodaan oo ay tixgeliyaan wadahadalladan dhegeystayaal oo laga dhigay kuwo sharciya waa tahay dhegeystayaal ayuu wargeyska the daily nation is standard qodobkaasi ay ka siman yihiin dhegeystay soo dhowaada mar kale aan dhegeystayaal idin leenahay wargeyska the standard ayaa mar kale dib ugu laabanaya dhegeystayaal wargeyska the standard haddii aan dhegeystayaal bagagiisa kale aan sii egno qodobadii ugu waaweynaa uu ku qoray dhegeystayaal waxay leeyihiin ismaamulada waxay doonayaan in la horumariyo dabcan qeybaha caafimaadka dhegeystayaal oo laga dhiga kuwa tayeysan dhegeystayaal ismaamulka kisumu isbitaal ku yaala ayaa laleeyahay dhegeystayaal inuu u baahan yahay qalab caafimaad dhegeystayaal iyo sidoo kale ismaamulka homa bay oo ay guddoomiye u tahay galadis wanga dhegeystayaal waxayna bogaadineysaa in la tayeeyo xarumaha caafimaadka ee dalka dhegeystayaal oo laga dhiga kuwa tayeysan looguna adeega kenyaanka dabcan xanuunsan dhegeystayaal ayuu wargeyska the standard boggiisa saddexaad arrintaasi kaga hadlay dhegeyste wargeyska the daily nation ayaan soo qabanaya dhegeystayaal qodobada kale uu qoray dhegeystayaal saaka ay ku aadan xaala dabcan qodobada ugu waaweyn waa wargeyska the daily nation dhegeystayaal sheeko ayuu ka hadlayaa haweeney dabcan ka mid ah kuwa orda dhegeystayaal oo sheeko xanuun badan dhegeystayaal haatan ay wajahaysa dhegeystayaal haweeneydaas ayaan eegaya dhegeystayaal waxay leedahay dhegeyste in xaalada badan ee la kulantay dhegeystayaal intay qeybta ka ahayd dhegeystayaal oratanka dhegeystayaal oo ay dalka ku matashay waa hagaag dhegeystayaal waa maxkamadda mid ka mid a maxkamadda ayaa dabcan wargeysku leeyahay waa wargeyska the daily nation dhegeystayaal waxa uu leeyahay dhegeyste wargeyska the daily nation wuxuu leeyahay boggiisa afar iyo tobnaad dhegeystayaal in maxkamadda ay ay hor istaagtay in barnaamijka wild coin uu aruuriyo xogaha kenyaanka dhegeystayaal barnaamijkan wild coin ayaa ah dhegeystayaal waxay waxay leedahay dabcan inuu halis arrinkan ay ka dhalan karta dhegeystayaal waa barnaamij dhegeystayaal ku dhowaad kenyaan gaara ilaa sideed waa kenyaan badan ee isku diiwaangeliyeen dhegeystayaal waana barnaamij indhaha indhaha waa barnaamij dhegeystayaal habraacayo dhanka indhaha dhegeystayaal iyadoo sawir laga qaadaya indhaha qofkana waxaa jira abaalmarin la siinaya dad guuleysta oo ah ku dhowaad sideed kun oo shilin dhegeyste dabcan maxkamadan arrinkan way hor istaagtay dhegeystayaal waxay leedahay in barnaamijkan uu halis ku yahay kenyaanka iyo badqabkooda dhegeystayaal iyo xogahooda waa barnaamij laga shaki qabo oo inuu dusin karo xogaha kenyaanka dhegeystayaal indhahaaga saareysaa dabcan waa bahal qalab ah dabcanna abaalmarin baa helaysaa lagu leeyahay dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal waa wargeyska the daily nation dhegeystayaal uu boggaasi ku qoray in maxkamadda ay hor istaagtay barnaamijka wild coin dhegeystayaal oo dabcan dunidana laga adeegsada balse kenya eed maxkamadda ay joojisay inuu sii wado inuu xogaha kenyaanka indhaha uga qaata dhegeystayaal waa hagaag halis bu ayuu yahay leedahay waa wargeyska the daily nation boggiisa boggiisa afari tobnaad ayuu arrintaasi kaga hadlay dhegeystayaal wargeyska daily nation sidoo kale wuxuu qorayaa qodobkii the standard oo ah in shirka dowlad wadaajinta uu ka furmaya ismaamulkaasi islamarkaana socon doona inta u dhexeyso shan iyo tobanka ilaa sagaal iyo tobanka bisha sideedaad ee agast ee sanadkan inaynu ku guda jirno maantana shan iyo toban tahay dabcan oo bilaaban doono madaxweynaha uu shirkaasna si rasmi ahna u furi doona maalinka dabcan beri ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay lix iyo tobanka bishaan dhegeystayaal soo dhawaada mar kale idin leenahay goordhow hadadka telefoonada idiin furi doonaa dhegeystayaal si idinkana aad uga soo qayb qaadataan barnaamijka oo nooga warantaan sidii saaka lagu abiristay hadalhaynta iyo jawiga guud siduu yahay dhegeystayaal mar kale soo dhawaada ayaynu idin leenahay waa hagaag wargeyska dabcan dhanka caafimaadka ayuu kaga hadlayaa boggiisa sidoo kale qeybta caafimaadka boggeeda afaraad wuxuu wargeyska leeyahay in dabcan dad kumanaan qof ama kumanaan dabcan caruur u badan ay halis ugu jiraan dhegeystayaal waa dabcan caruure nafaqdarre ayay halis ugu jiraan dhegeystayaal oo ku nool dabcan intooda badan xeryaha qaxootiga gaar ahaan xagardheera deegaan baarlamaaneed kaladhaab ismaamulka gaarisa dhegeystayaal ayuu leeyahay wargeyska ama kuwa ku nool u badan xeryaha qaxootiga dhegeystayaal oo caruur badanna waxay majahayaan nafaqa daro dhegeystayaal islamarkaana waxay u baahan yihiin in lala soo gargaaro gaargaar caafimaad iyo cunno si nafaqa darada ay uga baxaan dhegeystayaal ayuu wargeyska ku faahfaahinaya asoona tusaale usoo qaatay sawirka ah ilmo yar oo lagu magacaabo qaalid cali alkadiir uu dabcan isbitaalka xagardheera uu ku jiro islamarkaana nafaqa daro halkaasi uu ku wajahayo dhegeystayaal waa wargeyska ayuu ku faahfaahinayaa aabihiisna u codsanayo in laga garabsiiyo in wiilkiisa dabcan xaalad caafimaad lagula tacaala dhegeystayaal waxa uu leeyahay isbitaal ku yaala waa xarada qaxootiga xagardheera dhegeystayaal ayaa baaxaduu dadku qaada aada u yarya dhegeystayaal waxaana ilaa halkaasi ku jira ayuu leeyahay dhegeystayaal ilaa konton qof dhegeystayaal ilmuhu waxay leeyihiin oo dabcan shan jir ah ayaa kiiladiisa aaday u yartahay dhegeystayaal oo afar kiilo keliya waaye ilmaha da-daas camalna loogu talagalay ayay leeyihiin dabcan shan iyo labaatan kiilo garaam ay noqdaan dhegeystayaal waa afar jir dhegeystayaal bishii toddobaad ee sanadkan istaal ku yaala xerada qaxootiga ee xagardheera afar boqol oo bukaana dhegeystayaal aan nafaqadaro halkaasi ugu jirta dhegeystayaal markii la barbardhigo xilligaasi oo kale sanadkii hore oo tiradaasi ahayd saddex boqol afartan iyo toddoba bukaan dhegeystayaal waxa uu leeyahay in kun iyo laba boqol konton iyo saddex la xiriira xaalad nafaqadaro ah dhegeystayaal oo caruur gaaraysa laba boqol sideetan iyo saddex oo ay dhaleen aan idhaahde laba boqol iyo sideetan iyo saddex hooyo ah dhegeystayaal maamooyin ah ayaa dhegeystayaal halkaasi caruur gaaraysa nafaqadaro ku wajahayeen dhegeyste soo dhawaada idin leenahay qadadka telefoonada ayaa idin furaya dhegeystayaal si aad uga soo qayb qaadataan xubinta subax wanaagsan sidii lagu waaberistay hadalhaynta waxay tahay jawiga guud dhegeystayaal waa idin soo dhaweynaya qadadka kala duwana idaacadda soo beegsan kartaan waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha ugu horeeye ee qadadka soo beegsanay soo dhowo walaal subax wanaagsan soo dhowow halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa maxamed nur ojow dhagaxley soo dhowow dhagaxley maxaa la hadlayaa saaka wallahi wax laalaa malaha alxamdulilah waa iska fiican wax dhib malaha soo dhe jawiga guudna waa sidee
alxamdulilah la fiican laakiin idaacadda anay maqan tahay kaa raaligelinaya dabcan cilad farsamaa jirtaan filaya soo dhowo walaal subax wanaagsan
wanaagsan oo wacan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
walaal iishe bangal waayo nabadan ku fiicannaha alxamdulilah maasha allah barnaamijka waa la socotaan filaya
haa waan la socdaa alxamdulilah wax hadalhay ee ma jiro oo la hadalhayo nabad maan kuwaa berisane ilmihii dugsiyahay aadeen iskuulka wuu xiran yahaa alxamdulilah wax dhib e ma jiro walaal waan ku salaamay ummadana meeshay joogto
waa tahay la mid ah waa kaaga mahcelinaya subax wanaagsan aan ku leeyahay subax wanaagsan ayo walaal dhegeystayaha kale qadka teleefonka soo beegsanaya eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan keedsan nambarka idaacadda si aad mar walba barnaamijyada uga qayb qaadatay soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay si wanaagsan sidee lagu eeyaa halkaasi hadallahayntu maxay tahay maqalka idaacadda waa sidee nabad baan ku barinay nabad baan ku barinay nabad baa macaan naasa nuuga leh si wanaagsan
aa nabad baan ku barinay alxamdulilah hadal haysta waa hadal haynta waxay tahay haye
waxa weeye labadan xisbe isku dalka maaragtay een, kuwan kenya iyo hadii la yidhaahdo midan inta ay ka dalka isku haystaan waxaan leenahay nabad baa macaana nabadda dalka ha loo daayo labada meel ee la kala haystana ha la isku daayo waan gartay aa intaa uma leh waa hagaag walaal waa kaaga mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka taleefonka soo subax wanaagsan walaal soo dhowo magacaaga halkaad ku sugan tahay warahmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal cumar saarifa joogo labada ku cawgadan alxamdulilah waa tahay sidee lagu waabireystay hadallahaynta maxay tahay jawigood waa sidee maqalka idaacaddana aad wala- maqalka idaacadda wuu iska fiican yahay laakiin shuucay waxbaa ku yar weli waa- waxbaa ku yar jaraa laakiin waana maqalnaa waana xuma hadda alxamdulilah walaal waa iska fiicannahay
waa hagaag caabari caabari iyo jawi waa nabad alxamdulilah subax wanaagsan aan kuleeyahay waa kaaga mahad celinaya walaal cagaleentana waxaa waaye waalkonkan oo oo oo maxkamadda hor istaagtay aan hadallaynaa marka marka saasaan waa waa hagaag dhegeystaha kale soo dhowo walaal subax wanaagsan dadka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale aan fursadda siinaya warkaas subaxnimaa dhegeysan doontaan da- ee la biriqsiya ama daqiiqad kadib soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
alo soo dhowo aan kuleeyahay walaal
waxmedee siyo ka socday
subax wanaagsan aan kuleeyahay sidee lagu waabiraystay jawigood waa sidee maxaa la hadalhayaa walaal
shay waa dhag dhag dhag dhag wax cunayna caddaynaa waan gartay marka wax dhibaato ma jira idaacadana si sax loo baxaysaa waa tahay walaal waan kaaga mahad celinaya subax wanaagsan aan Assalaamu kuleeyahay calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystaha kale soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
waalaikum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu aadan musaar meelkaas bunaland joogay waa tahay sidee lagu aabiristay goobtaa ku sugan tahay aad baa lagu wabaris aad baa loo shaqeynay nabad baa loo wabarasiya maasha allah waxa wabaraysa warama dhammaan waa laadanahay maasha allah alxamdulilah fiican hadalaanta waxaan leenahay diinta muslim kale allah ka dhig aamiin aamiin aamiin subax wanaagsan aan kuleeyahay walaal soo dhowow dhegeystaha kale qadka soo beegsanaya walaal soo dhowow magacaaga halkaad ku sugan tahay asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
حسين فالله حق الجليل لك ليلة soo dhowaan ku leeyahay subax wanaagsan sidee lagu waabiristay hadalhayntu maxay tahay maxaa la hadalayaa nala wadaag maqalka idaacaddana waa sidee
صباح وناس صباح وناس نبو الحمد لله رب العالمين ماش انت هذا كوال قبل نبضا لقو وبريسيستي نبضا لقو صوتوصي
allaha noo siyaadiyey nabadda
واحد دباتي ما أنا مقلين الحمد لله رب العالمين لكن هذا الهند وحاو بدن فوتو يا شيء لا كان يمحكو سمين دولار waa tahay maxay noqon doontaa wadahadalladay noqo- natiijada ka soo bixi doontaa aad sugi doontaan
midaasan aad natiijadeeda u suuhaynaa wax salna allaha noga soo bixiyo laba digid meeshay ku dagaasho cooska ku burburay annagaa burburaynaa ilaahay in bogooda burcad ha isku mariyo waa hagaag waa kaaga mahad celinaya subax wanaagsan dhegeystaha ugu dambeeya subax wanaagsan aan ku leeyahay soo dhowo walaal waalaikum haye magacaagii xaggee ku sugan tahay dhaar salaam aa tiri cumar guur bulokolish baan joogay waa tahay xaggee ka tirsan tahay bulokolish gaar bulokolish aad waa tahay soo dhowaan ku leeyahay sidee lagu waabiraystay saakee nabadaa loo dara laakiin oo dheeraa nin baa nagala baxo soo mid la soo qaad inaan hadlayna maxaa la hadalhayaa
nin baa nagala baxay soo gowrac warkayna waa hagaag walaal waa kaaga mahad celinaya subax wanaagsan halkaasaan kusoo agme halkaasaan ku saafmeeraya dhegeystayaal xubintii subax wanaagsan iyo wargeysada aad soo dhegeysateen bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hogaan kasta ee aan ku eegna maanta oo kale arrimaha qaxootiga gargaarka iyo biniaadinimada dhegeystayaal soo dhawaada waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha sideedaad ee agast ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay sideed iyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram ee soo dhowaada markale dhegeystayaal arrimaha qaxootiga gargaarka biniaadinimada warbixinadii ugu dambeeyey ay qoreen dhegeystayaal hay-adaha w v i m waa w b waa hay-adda cunada adduunka dhegeystayaal hay-adda socdaalka adduunka i m hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga u n s r dhegeystayaal warbixinadii ugu dambeeyey qoreen baan eegi doonaa dhegeystayaal soo dhawaadaan idin leenaha anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idinla socodsiina dhegeystayaal mawjadaha kala duwan idaacadda nagala socotaan dhegeystayaal waa hal eber shan dhibic sagaal oo nairobi ah hal eber saddex dhibic shan oo mombaaso ah gaarisa dhadhaab ah nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic al wajeeriya baasweyne sagaashan iyo toddoba dhibic saddex dhegeyste sidoo kale dhegeystayaal mandheera ismaamulka mandheera si guud waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic shan tanariifa iyo masalaani sagaashan iyo toddoba dhibic hal dhegeyste sidoo kale marsabad iyo mooyaale waxaa nagala socotaan dhegeyste sagaashan iyo toddoba dhibic hal sidoo kale marsabad iyo mooyaalena sideetan iyo toddoba dhibic toddoba isyeelo sagaashan iyo laba dhibic shan muqdisho idaacadda aan bah wadaagga nahay sideetan waa sagaashan iyo toddoba dhibic cibir sidoo kale xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed waa jubbaland iyo kismaayo sideetan iyo sagaal dhibic shan ayaad nagala socotaan dhegeystayaal soo dhawaadaad leenahay warbixinadii ugu dambeeyey hay-adaha qaramada midoobay ay ka qoreen arrimaha qaxootiga ayaynu diiradda saari doonaa dhegeystayaal haddaba hay-adda iomem ayaa sheegtay in toddobaatan dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar oo ka kala socda ilaa soddon iyo toddoba wadan oo afrikaan ah ayaa isugu imaan doono bishan lix iyo tobankeeda iyo toban iyo todobadeeda waa labadaas maalmood magaalada nairobi dhegeystayaal si ay uga hadli lahaayeen arrimaha la xiriira cimilada dhegeystayaal isbedelka cimilada irmaha dhegeystayaal la xiriira socdaalka ama tahriibka si looga wacyigelin lahaa dhalinyarada ayay qodobka ayay la filayaa inay soo gaaraan magaalada nairobi dhegeystayaal iyadoona dhalinyarada ka socota soddon iyo todoba wadan oo afrikaan ah ee dabcan lix iyo tobankii toban iyo todobada bishan halkaas ugu qabsami doona oo looga oo qodobada ugu muhiimsan diiradda lagu saari doono ay kamid tahay dhegeystayaal in dhalinyarada laga wacyigeliyo tahriibka dhegeystayaal iyo inay ayagoo dal nabad jooga ay qaxooti noqdaan dhegeystayaal sidoo kale waxaa dhalinyarada laga caawin doonaa dhegeystayaal horumarinta fariimaha la xiriira dhegeystayaal fariimaha la xiriira waa isbedelka cimilada dhegeystayaal oo ay la qabsadaan xaaladda dunida haatan ay dhegeystayaal wajihiisa dhegeystayaal ay la xiriira isbedelka cimilada ayaa hay-adda ay qortay warbixintaas la xiriirta wacyigelinta in dhalinyarada ay qaxooti noqdaan iyo sidoo kale inay tahriibaan dhegeystayaal maadaama wadamo badankoodba ay ka tegayaan wadamo nabad ah oo aynan xasilooni darra ka jirin waa siday hay-adda i m aan kasoo xigana dhegeystayaal warbixintaasi dhegeyste dhammaantiin waan soo dhaweynayaa warbixinada ay qoreen hay-adaha qaramada midoobay u n c r dhegeystayaal w f b waa hay-adda cunada adduunka qodobadii ugu dambeeyey ay qoreen baan dhegeystayaal eegi doonaa dhegeystayaal soo dhawaada mar kale ayadin leenahay waa hagaag dhegeystayaal hay-adaha waa hay-adaha qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga waa u n s r hay-adda socdaalka hay-adda caalamiga ee socdaalka adduunka i m hay-adda daryeelka caruurta unicef ayaa waxay muujiyeen siday uga xun yihiin dhimashada tobanaan qof oo kadib markii dhimasho ay ka dhalatay dhegeystayaal khasaare dhegeystayaal badda mediterraneanka dhegeystayaal ay dad badan ku dhinteen intii u dhexeysay maalmihii jimcaha iyo dhegeystayaal afartii bishan waa intii udhexeysay maalmihii khamiis iyo jimcaha ee saddexdii iyo afartii bishan dhegeystayaal sida laga soo xigtay dhegeystayaal hay-adahan ilma ilmo saddex iyo toban sano jir ah iyo sidoo kale hooyo xaamilo ah iyo dhalinyaro kale ayaa iyo dad waaweyn ayaa ku jira dadka dhintay waxaana wararku ay sheegayaan in ilaa iyo haatan lala-yahay dhegeystayaal afartan iyo kow qof dhegeystayaal oo dad ahay tahriibayaal dhegeystayaal wararka ayaa intaasi ku daray hay-adda waxay leedahay iyagoo soo qaatay shaqsi ka mid ah dadka tahriibayay oo kasoo ambaxay dalka tunisiya ayaa lagu soo waramayaa dhegeystayaal in asagana lala-yahay dhegeystayaal iyadoona tirada dadka ka dhalatay ama dadka ku dhintay badda mediteraneanka dhegeystayaal ay korortay sida laga soo xigtay mashruuca muhaajiriinta ee dhegeystayaal ama hay-adda socdaalka adduunka ee i o m dhegeystayaal in ka badan kun iyo siddeed boqol oo qof ayaa horey lasoo sheegay inay halkaasi ku dhinteen sanadkan waa badda mediteraneanka bartamaha badda mediteraneanka waa mid ka mid ah marinada socdaalka ugu firfircoon uguna khatarta badan caalamka dhegeystayaal iyadoo in ka badan toddobaatan iyo shan boqolkiiba dhibanayaasha ama dadka waxyeelada baddaasi kasoo gaarta dhegeystayaal tobankii sane ee lasoo dhaafay la diiwaangeliyey tirooyin bada dhegeystayaal haddaba hay-adaha qaramada midoobay waa u n c r oo u qaabilsan arrimaha qaxootiga i o m oo i o m oo u qaabilsan dhanka socdaalka dhegeystayaal unisef waxay ku celceliyeen baahida loo qabo hab sidii looga hortegi lahaa dhegeystayaal in shakhsiyaad dadka tahriibaya sidii looga hortegi lahaa inay tahriibaan dhegeystayaal oo laga wacyigeliya ayay doonayaan dhegeystayaal maadaama ay doonayaan in dolalkooda ay ku noolaadaan dhegeystayaal i m u n c r unisef ayaa dabcan saraakiil u jooga jasiiradda lamadusa oo talyaaniga ku taala waxay doonayaan inay taageeraan ama dadkaay ka wacyigeliyaan falalkaasi aan wanaagsanayna la xiriira tahriibka iyo dhegeystayaal in iyo in dhegeystayaal wadamo shisheeyo oo in dadkan kasoo jeedin ay qaxooti ku noqdaan ayay hay-adda u n s c r iyo hay-adda i o m warbixintaasi ay ka qoreen dhegeyste warbixinada kale ay qoreen baan eegi doonaa dhegeystayaal intaan qeybaha kale ee barnaamijka ugu sii gudbin dhegeystayaal warbixinadii ugu dambeeyay u n s c r ee ka qortay dalka venezuela baynu eegi doonaa dhegeystaye haatanna waxaan soo qabanayaa adeega qeybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom dhegeyste shirkadda isgaarsiinta ee dhegeystayaal safaricom waxay ku leedahay dhegeyste waa adeegeeda hakakisha ka qaybqaada ayay ku leedahay dhegeyste haddii aan soo qabto adeegaasi shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon dhegeyste safaricom waxay dooneysaa in lacag lagaa lumin ama inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakakisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta la isugu diraya lipana mpesa l n m iyo wax kala iibsiga lacag caddaana dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan telefoonada casriga ama loo yaqaana smartphones keliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yiri hubsiina halbaa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halkay u dirayaan dhegeyste haatan adeega kisha waxaad ka helaysaa qeybta sim tolkeeda ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofka markuu embc isticmaalaya waxa usoo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyey inaysan lacagtaada kaa lumin dhegeystayaal aan kugu dare bangiga n c b a dhegeystayaal n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeynta ganacsiga iyo bangiyeynta gaarka waxaan ku naaloonayaana ay leeyihiin inaan bixinno adeegyo ku habboon baahiyahaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square moleslee oo ku yaala dabaqa labaad ee aagga waddada genaraal weyronge waa bangiga ugu kobaca badan waddanka dhankalaamaha laanta cusub ee sli ayaa noqonaysa mid ay ka faa'iidaystaan ganacsatada xaafadda waayo xaruntaada ganacsi ayaad ka baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud uma baahnid inaad magaalada aado ama xarumaha kale aa bangi u tegtid bangiga wuxuu leeyahay adeegyo kuu qaas adiga dhegeystayaal islamarkaana doonaya inaad kubciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixinayaa ilaa boqolkiiba shan lagu dari waa one zero five percent maalgelinta deymaha sidoo kale toddobaatan boqolkiiba maalgelinta deymaha dhulka iyo boqolkiiba boqol maalgelinta deymaha dhismaha bangiyeenta goobta shaqada waa qayb ka mid ah xaalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo iyadoo loo marayo nidaamka shirkadda dhegeyste ha ka welwelin xaggeen lacagta geeyaa iyo bangigee igala qayb qaadanaya kobaca ganacsigeyga waxaa baahiyahaaga dhan daboolaya bangiga n c b a waxaad booqan kartaa laantiisa business bay square moll ama laamaha kale sida kenyatta avenue mamanjina mamangina aan idhaahde city center wabera street gikomba river road ama guud ahaan wadanka ama wac nambarka ah eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar waa waa saddex afar haddaan idinkugu celiyo waa eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar emailka contact at n c b a group waa contact at n c b a group dot com ama booqo shabakadda n c b a group dot com waana bangiga n c b a dhegeystayaal oo dhowaan laga fur amxarigga looga jaray dhegeyste xaafadda islii gaar ahaan dhismaha cusub business square dhegeystayaal haddii aan aada dhankaasi faransiiska hay-adaha waxay qorayaan ama hay-adda socdaalka dowladda faransiiska waxaa xaqiijisay in lix muhaajiriin ah dhinteen laba kalena lagu la-yahay marinbiyoodka u dhexeeya dowladaha britain iyo faransiiska kadib markii dhegeystayaal qaraanqartay doontii waa qaraaqantay doontii ay la socdeen dadka dhintay dhegeystayaal wallaamaha ammaanka ayaa sheegaya in dhegeystayaal dhacdadan oo lasoo tabiyey dhacdadan oo dhowaan lasoo tabiyey dhegeystayaal afar iyo tobankii bishan ama maalinkii axadda ayaa laamaha ammaanka sheegeen inay wadaan howlgal samata bixina iyo baaritaan isugu jiro dhegeystayaal oo la xiriira dhacdadani dhegeyste isla wararkaasi haddii aan eego dhegeystayaal warbixinada ay qorayaan haddii aan eego dhankaasi iyo dalka turkiga mas-uuliyiin dalka turkiga ka tirsan ayaa sheegay inay dalkooda ka saarayaan in ka badan hal milyan oo qof oo soogaleyti u dhashay suuriya oo aan sharci rasmi ah ku joogin dalkaasi sidoo kale mas-uuliyiinta socdaalka ee turkiga waxay bilihii ugu dambeeyey qaadeen ololeyaal loogu beegsanayo dadka afrikaanka ee soomaalida ku jirta ee sharciyadii ka dhaceen balse weli dalkaasi gudihiisa sii jooga iyo kuwa kusoo galay hannaan sharci darra ah waxayna qorsheynaysaa in hal milyan oo qof ay wadankeeda ka musaafiriso waa dowladda turkiga dhegeystayaal warbixino ay bishan horaanteeda qortay hay-adaha ama hay-ada kasoo baxa dalka turkiga ayaa lagu sheegay oo qaabilsan arrimaha qaxootiga dhegeystayaal qodobkaasi haddii aan halkaasi uga gudbo dhankaasi haddii aan aado suudaan in ka badan afar milyan oo qof ayaa lagu soo waramayaa in si qasab ay uga barakaceen xiisadda siyaasadeed ama xiisadda xasilooni darre ee ka taagan dalka suudaan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga u n s r ayaa aada uga walacsan xaaladaha caafimaadka ama xaaladaha caafimaad ee sii xumaanaya ee dalkaasi dhegeystay oo ay ku jiraan xeryaha qaxootiga iyo sidoo kale meelaha laga soo galo xuduudaha iyo xarumaha gaadiidka ee dalalka dariska laha dalka suudaan halkaasuy soo gaareen dad lagu qasbay inay qaxaan dhegeystayaal xaaladda gudaha suudaan oo ay joogaan kooxaha hay-adda qaramada midoobay ee u n s r ayaa ah mid lasii wadi karin dhegeystayaal maadaama baahida ay aada uga badan tahay dhegeystayaal waxaa bini-aadinimadu ay sheegaysaa in suurtagal ah in lagu in lagu bixiyo agab la heli karo dhegeystayaal gobolka wawiga nile ee badda cad dhegeystayaal ayaa lagu yidhi la-aanta daawooyinka lagama maarmaan ay u tahay shaqaalaha iyo sahayda ayaa dhegeystayaal kasii dhammaaneysa ayaa laleeyahay hay-adda caafimaadka waxaana meelahaasi laga sameeyey goobo ka baxsan dabcan xarumaha lagu dagaalaya dalka suudaan ee goobo xero qaxooti ah halkaasoo in ka badan kun afar boqol afartan kun oo qof oo qaxooti cusub ay kasoo barakaceen khartuum waa caasimadda dalka suudaan ay yimaadeen tan iyo markuu dagaalka ka bilowday bartamihii bishii afaraad ee sanadkan waxay ku biireen ay leeyihiin kumanaan qaxooti ah oo koonfurta suudaan iyo bulshooyinka deegaanka islamarkaana xaalad caafimaad darana halkaasi ay ka jirta mid bini-aadinimo ay ka jirto sidoo kalena loo baahan yahay gargaar bini-aadinimo waxay hay-adda sheegtay in qoysas badan ay guureen todobaadadii lasoo dhaafay cuntidii daawona way ku yartahay goobaha ay u qaxeen dhegeystayaal heerkan naafaqoxmadana way sii kordhaysaa cudurada ka dhasha dhegeystayaal oo faafo dhegeystayaal meeshaasna ka jirtaa ayay leeyihiin ama ay leedahay hay-adda qaramada midoobay dhegeyste waxay tidhi bishii shan iyo tobankii bishii shanaadii mey intii u dhexeysay shan iyo tobankii bishii sanaadii may iyo toddobiyo tobankii bishii toddobaad ee- ee julaay ama luuliya in ka badan saddex boqol ayaa lasoo tibiyey oo dad qaar ah dhimasho badankoodna ay u dhint- ay u badan yihiin caruur shan sano ka yar ayagoona u dhinteen nafaqadarre ayaa lagu sheegay dhegeystayaal waxayna sidoo kale u dhinteen xanuunka jadeecada dhegeystayaal waxayna la- waxayna hay-adda u n c r codsanaysaa in garab laga siiyo in dadkaasi gargaar bini-aadamnimo lala gaaro ayay tiri hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga u n c r dhammaantiin waa idin soo dhaweynaya dhegeystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijkan haatan soo dul istaagna waa hagaag bal warbixintan uu maxamed baaru diyaariyey oo la xiriirto hooyo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo nolosha caruurteeda ku maareysa xirfad u gaara dhegeystayaal guulna ku gaartay muddo badanna ama sanadana ay ka shaqeynaysay aan dhegeysana dhegeyste
magacaygo saddexan bashaare maxamuud xaaji baan lahaa waxaan ka shaqeeyaa basasha iyo qashimada heylka xawaashka sanjabiisha toonta adi qudaarta ay dadka maaragtay aada u isticmaalaan fiyaasiga waxyaabahaasaan ka shaqeeyaa goormaad soo bilowday ganacsigan aad ka shaqaysato adi muddo ilaa shan iyo toban sano waan shaqeynayaa wajeeraan kasoo shaqeeyey ee, qaxootiyaashaanaan ka shaqeeyaa marka sidaas waa shaqadeyda maxaa kuu dhaliya inaad qabato shaqadan ka ganacsiga basasha iyo qudaarta qaybahooda kala duwan waxaa igu dhaliyey waxaan haystaa toban caruur ah oo laba aabbo aan u kala dhalay hal aabbana wax iguma siiyo goodhimay ku jiraan gacanteyda ma ogi gacan kaleeto oo maarata ay sugayaan ma jirto xag ilaahay ma ogi xag kaleeto oon maarata aan aan maarata aan ku waxaynayo ama meel kale aan ka sugayo ma jirto shilinka aan basasha ka shaqeeyo unbaan waxbarashada dhan uga baxshaa away mas-uuliyaddii ragga dhalay ubadka aad koriso mas-uuliyadda caruurta aabbo aabbahoykooya maaragtay baaga muddo iska ninna haddii islaanta kala tagaan waxba ma siiyaan inta ay la joogaan bas may maaragtay naagta ay hayaan bay wax siiyaan maxaa caqabada ood kala kulantaa shaqadan intaad ku guda jirtay iyo muddadaad soo waday wallaahi qudaartu way iska dhib badan tahay mar waxay kuu imaanay bolol afar iyo labaatanka saac saa u kala bixinaysid bay maaragtay ii sheegay hadda basashaan aan daadiyey qof bini aadan oo ila kala bixiy male ani unbaa maaragtay marmarka qaarkood maaragtay dadka shaqaalaha ma ogolaanayaan waayo bololkeedaa badan qudaarta dhibkeedaa badan waa in aan u dhabar adkaada waayo maadaama aan maaragtay aan ka shaqeeyo oo wax kaleeto oo xirfad kaleeto oon ka shaqeeyo aan ayada u badan tahay wax kaleeto oon noocaan unbaa ka shaqeeyaa qudaartan way dhib badan tahay wayna khasaaro badan tahay wayna dhib badan tahay
oo yaa tahay meeqa saac ayaad ka soo baxdaa guriga goormaadna ku laabataa maadaamay ku sugayso mas-uuliyaddii kale ee guriga waxaan ka soo baxaa gurigayga labiyo tobanka waxaan u hoydaa labiyo tobanka kaleeto intaas meel ma fadhiisto mar aan qa- basa- wax gadaayo iyo mar aan maaragtay ii sheege howsha shaqada iyo magaciisa aan gam- mar aan lacag soo aruurinayo intaan buugga qaataan gabadhaan laba boqol ay siin tan ma haayo ay dhihi tan kale waxay ku dhihi boqolkaan shilin qof waa isdagaalaysiinoo waxba kuma siinaayo wallahi way iska dhib badanta maasha allah marka sideed isugu keentaa shaqadan aad ka shaqayso suuqa ee ganacsiga ah iyo shaqadii guriga ee ahayd karintii cuntada ababintii ubadka iyo sidoo kale daryeelkii kale xaafadda iyo tobanka cid ii qabata ma jirto anigun baa qabta ilmaha boodhina iigu wada xareysan yihiin saqiir iyo kabiir boodhin baan ku wada xareeyey qaarka jaadha ii dhigtaan oo boodhin aan ku xareeyey qaar raaya meel la dhahayo ii dhigtaan ilmaha xilliga fasaxa bas unbaan wada kulannaa inta kaleeta boodhinkaas iigu jira anigana marka aan meelahan imaado koobka caanaya waxaan iska gataa maqaayadahan wax ka gataa dhanka kale waxaa jira dad badan oo ku doodaya dumarka in ay isku daydaan oo qaarkood xitaa loo shaqeeyo oo raggu biilal siiyaan ay iyaga shaqaraadis yihiin ooy boorsooyin qaataan oy dhaqaalo sidaasi ku sameeyaan maxaad ugu jawaabi lahayd dooda sidaasa qofka nasiine haysto nasiinada ma diido oo waan iska nasan lahaa maanta wax inasiiy haddaan heli lahaa kitaabkaan qaadan lahaa gurigaan iska fadhiisana waxbaan baran lahaa jaanisna waxbaan baran lahaa gelinna waan shaqaysan lahaa haddaan ogahay toban kun ama shan kun oo kenya meel inay iga soo gelayso ama ilmaha aan maaragtay iga kaafinayaan hadda qofkii la soo hadlaaya ilmihii boodhinka laga jabsaday waaye maxaa la dhahaye sanduuqyadoodii maxaa maxay ahayd ugu hagaajin weysaa la yidhi iga daaya baan ku yidhi fasax markay soo qaataana hagaajinaya maxaad ugu baaqi lahayd dumarka laga yaabo inaysan shaqaysanin caruurtoodana ee aysan raggoodu daryeelin marka qo- harta rasaaqada ilaahay baa baxsho qofka bini'aadanka hadduu shaqaystana wax uu helayaa ninna haddadaan wax gacantiisa lasii sugaaba haddadaan aanan aaminsanaynba oo in la shaqaysto waxaan ku baraarujin lahaa ilmahooda inay biishaan waxbarashadooda ay ka- ka waxaystaan kol ay dhar dhaqaan kol ay maaragtay waxeeyaan ay ilmaha maaragtay ay waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda ay maadaama ay mas-uuliyad aabbanimo ay haysan mas-uulnimada hooyanimona inaysan ka kabin waxaad sheegtay caruurta adigaa dhashay in aad laba nin u kala dhashay midkoodna uusan biil kugu siinin ee markii waalidka isqaba ama ubadka isku dhala ay kala tagaan caruurtu maxay caqabada ama dhibco la kulmaan ayakoo waxaystaan ilmahooda ay hagraayaan haa haddayba islaanta aysa qabinna ilmahaas mas-uul maba ka saarnaba haddayba islaanta qabinba ilmaha mas-uul kama saarno ama ilmaha jokoraa ha noqda ama wax ha bartaano ama say doonaan ha noqdaano inay dhalanba inay dhalinba ma moodaan basal- basal ahoo intuu ga- eh, dhex iiga dhiiqday ee basashii biyo iga qooyeen ay kulli iska wada bolashay oon wax aan ka soo qaada aan waayey taasoo kale waa iska dhici kartaa laakiin wax dhiboo maaragtay nafsadayda qiilqiil gelisa ma arkin bal ka waran ganacsiga haddaad isku balbarri ku samayso waayadii hore iyo hadda ee sidee waa suuqa aada ku ganacsataan ama wax iibsiga ganacsigiisa ma hadda aad ma farfaracsano waa hore oo shaqo jirta waa jirtaa laakiin hadda shaqada ma jirto shaqa shaqada way yarta hadda shaqada waxaa u wacan maxay ahayd xilliyada isbadbedelay qaxootiyaashii oo dib u noqdeen waxyaabo fara badanaa u waxaysan nahay waaye basashaa isla dirsannaa magaalada ani ayadaa basasha ka gadno basasha saas awgeeda maaragta aan u kala qaybsanaa gaari markaa isla soo rarno waxaan ku dejinnaa dhagaxley waxaan ku dejinnaa ifo waxaan ku dejinnaa dhadhaab xagardheer inta sad inta xaryaba waa u qaybinaa basasha berri bay basal noo imaanay gaari basal baa noo imaanay wixii baan isku darsanaynaa waxaan u diraynaa ajantii aan ku diraynaa ka dambana basashaa naloo soo raraa
halkaasi haddii aan naga soo gudbo warbixintaasi oo dabcan waxay u warantay hooyadaasi xeryaha qaxootiga dhadhaab ku nool dhegeysaa nolosheeda ayadoo xeryaha qaxooti ku nool ay maareyso laba caruur ee laba aba u kala dhashay dhegeystayaal waana arrin bogaadin mudan halkaas haddii aan naga soo gudbo adeega qeybta ka ah barnaamijkan haatan soo qabanayaan waana shirkadda isgaarsiinta ee dhegeystayaal safaricom oo macaamiisheeda leh xaqiiji intaadan lacag dirin shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walbo waxayna had iyo jeer dhegeystayaal ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon macaamiisheeda safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood leh so ama waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magaca qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laisugu dirayo lipanan pesa iyo wax kala iibsiga lacag caddaan ah dhammaamin dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanka casriga ama taleefanada casriga ee loo yaqaano smartphones kaliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yiri hubsiina hal baa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meeshay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeyste haatan adeega hakisha waxaad ka helaysaa qeybta sim tolkeeda ee safaricom adeegyada laga helo qofka markuu ambeese isticmaalaya waxaa usoo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo in laca- inaysan lacagtaasi kaa lumin dhegeystayaal waana adeega hakikisha hagaag dhegeystayaal adeega kale ee qeybta ka ah barnaamijka ayaan soo qabanaya dhegeystayaal waana adeega dabcan bangiga dhegeystayaal n c b a bank dhegeystayaal oo dhowaan laga furay ama laga hirgeliyey xaafadda islii n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeenta ganacsiga iyo bangiyeenta gaarka waxaan ku naaloonayaan inay bixiyaan adeegyo ku habboon baahiyahaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay ama laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square molislee oo ku yaala dabaqa labaad ee aagga waddada generaal wayrunge waana bangiga ugu kawaca badan waddanka dhankalaamaha laanta cusub ee islia ayaa noqonaysa mid ay ka faa'iidaystaan ganacsatada xaafadda waayo xaruntaada ganacsi ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud oo ma baahnid inaad magaalada aaddo ama xarumaha kale ee bangiga aad tagtid bangigu wuxuu leeyahay adeegyo kuu qaasa adiga dhegeystayaal doonayo inaad kubciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha maalgelinta guryaha bangigu wuxuu bixinayaa ilaa boqol iyo shan maalgelinta deymaha guriga toddobaatan boqolkiiba maalgelinta deymaha dhulka oo boqolkiiba boqol ah sidoo waa dabcan maalgelinta deymaha dhulka iyo boqolkiiba boqol ah maalgelinta deymaha dhismahana la mid a bangiyeenta goobta shaqada waa qeyb ka mid ah xaalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo iyadoo loo maraya nidaamka shirkadda dhegeyste haka welwelin xaggeen lacagta geeyaa iyo bangiye igala qeyb qaadanaya kobaca ganacsigeyga waxaa baahiyahaaga dhan daboolaya bangiga n c b a waxaad booqan kartaa laantiisa business bay square moll ama laamaha kale sida kenyatta avenue mamangina city center wabera street gikomba river road ama guud ahaan wadanka ama waaca nambarka ah cibar toddoba hal hal eber shan lix afar afar afar emailka contact at n c b a group dot com ama booqo shabakada n c b a group dot com dhegeystayaal dhammaantiin soo dhawaada leenahay qeybihii dhexe barnaamijka weli aynu ku guda jirnaa ee hoggaan kasta ah arrimaha qaxootiga gargaarka bini aadinimada dhegeystayaal soo dhawaada mar kale ayaynu idin leenahay dhegeyste waa hagaag dhegeystayaal mar kale soo dhawaada ayaynu idin leenahay dhegeystayaal qadadka idaacaddana dabcan fursad baan idiin siin doonaa goordhow dhegeystayaal si aad barnaamijka uga qeyb qaadataan qodob doodana waan idinla wadaagi doonaa goordhow dhegeystayaal sidee haddaba dhegeystayaal dadka shakhsiyaadka doonaya dhegeystayaal ama inay doonaya inay qaxooti ku noqdaan waddamo shisheeya ayagoo dalka ay ku noolaayeen dabcan xasiloonihii nabad ee ka jirta sidee loogu wacyigelin karaa dhegeystayaal dabcan dhalinyarta ama bulshada si guud inay waddan shisheeye aadaan ayagoo maraya dabcan tahriib aha haataa ama saxaraha dhegeystayaal sidee arrinkaa looga wacyigelin karaa fikirkeenu idin muhiim maadaama hay-adaha qaramada midoobay u n s c r midda socdaalka dabcan waa u n s c r oo qaabilsan arrimaha qaxootiga sidoo kale i o m oo qaabilsan arrimaha dabcan socdaalka dhegeystayaal waxay dadka bulshada ama dhalinyarta weliba qaaradda africa ku nool looga wacyigelinaya dhegeystayaal inay tahriibaan waddan shisheeyana qaxooti ku noqdaan ayagoo waddamada ay ka tagayaan ay xasilooni nabadna ay ka jirta dhegeystayaal eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha ugu horeeyaan fursadda siinaya qadadka teleefoonada soo beegsanaya soo dhawo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay dhegeystaha siiqadka ayaa ka goy dub soo beegsaan leeyahay intaynu barnaamijka ku guda jirna dhegeystay hallow star f m soo dhowo walaal
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
nur cabdiwali buurogormadheero kaanku soo dhowo walaal aan ku leeyahay
waada ida annaga hadda kolley baniidaynu kuma jirto meel tuulooyin aan ka joognaa si wanaagsan balse warbaahi waxaan filaya warbaahinada waa waad ka maqashaa dad baa ku dhintay badda dad baa saxarahaas ku dhuntay qaxooti bay doonayaan inay noqdaan ama mangeli madan magangeliyo laakiin hay-adaha waxay sheegayaan qaarkood in dad badan oo tahriibay ee waddamaday ka tegayaan ay nabad ka jirto uhm gudagal anigoo labada kun iyo lixdii meelahaas anigoo joogo lagu qalqaale waa tahay labada kun iyo lixdii waa muddo hadda laga joogo toban iyo dabcan toddoba sana
aa anigoo meelaha inta ka tagay muqdisho maliya markoo tago safar u tagay haye
lagu qalqaaliya layidhi nin arrimaanaan fiican arrimaanan galno oo lacag dhadoona si in gacantay laga bixiyo dambe waa tahay
anigu aas tiro anigoo marka diyaar oo un dhowr bilood meesha taagnaaya marka de markii lacagta dhamaasha iga tag waxay wax iga soo gala iska dhaafa mhm
aan iskiga soo noqday waa tahay
marka damban intaasoo cun waan dhalinaa kalna waa qabtoon waa qabay waan gartay
wax faa'iida laga faa'iidaa male horta waxa waa meel meeshaad ku shaqaysa ilaahay nabad kuu gelin baa fiican sax
waxaan hadda lagu sheega waa baxa lugala fifty fifty wa waan gartay
inaad tegi iyo horta inaad nabad ku imaadiba haye ilaahay un baa sax
ilmo anaga meeshaan markoo ka tagayna waaba wuxuu saxarirta isla xerkin hadda dhawaa jaangaara bawdar meelaha ku jijiyo saxarir isla udirtay hataa gacmaha laga jijiyo waa tahay
walaase bixeen marka dambe waan gartay waxaad marka fifty fifty waa sax
shaqada meelay tuureen mabal hebel hee adiga nasiibkaada ku xiranta moogi waan gartay si wanaagsan wax yar oo meelaha lagu soo aruuriyo oo macnaha lehe oo boqolkiiba halkoon ama sh- laba nin shilixa walax ka haystaan waa wax la sheegaya inta kalena waa qaar oo doro iyo balaayo iyo baas iyo wax gadib inta u dhamay soomaalida waxaa maqal xagga marka ay tirto shaqada mataqaanaan maqal oo shaqada dhulka asaga laga rabo oo meeshaan maba laga aqaanaba waa tahay
dhul- dhulhaaqooba ugu raqiisan dhulhaaqowgana markii laga qora waa in maaragtay lix bilood tababar lagu geliyo waan gartay
lixda bilood waxay leeyihin haddii tababarkaan maaragtay aad qaadanin oo hadhow haddii qabtaan xog u abuur xaqa weydiinay leeyihin waa tahay
beecsharada meeshiina ka socotana beecsharo dadkeena la qabsan kara maba inba maba akayin sax
oo yaroo maqaayadi iyo wax yar iyo dhar oo baracyin gadgada ma wax kalo meeshii wadamada ayaga laga horaan ma jiraan
waan gartay
markaan aniga waxaan dhihi lahay nin walba meeshiisa ku imansada ee dadka hataa waa ilmaha washaadee wax macnuhu leeda male marka waxaan dhihi lahay dhulkiisa nabadka ku jiro bismillahi raxmaan raxiim haddii maaragtay meesha adiga aabbaha iyo awowga iyo kiisa kale iyo kiisa kale ku barxame mhm
meel ka fiican male waxaan dhihi lahay dhulkiisa nabadta niyo meesha joogo ilaahay waxaan dhihi lahay nabadda waanu kadhamaya waa tahay walaal waa kaa guddoom waana kaaga mahad celinaya sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystayaasha kale ee qadadka telefoonada soo beegsana ayaan fursadda siinayaa dhegeyste hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga socdaalka waxay ku talinayaan in dhallinyarta laga wacyigeliya ama shakhsiyaadka doonaya inay tahriibaan islamarkaana ku nool wadamo nabad ah ee in laga wacyigeliyo sidoo kalena si aysan xaalad ee, geeri aysan la kulmin maadaama badda ay marayaan oo markabkii ama doontii saarnaa saarna ay raaci lahaayeen dabcan la qaliban karta dhegeystayaal xigahan fursadda siinaya soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
dadku waa iska socday iska daaya dad waa iska socday iska daaya dowlada ahlaadi
dee waa laga wacyigelinayaa haye
iska daaya lacag bay dooranayaan socday iska daaya maadaama qaxootinimo ay doorbideen ay leeyihiin
ay dadkii ka wada tegay dhulka waa soo wada taajira waa kuwa guryaha nairobi ka dhisanaya iyaga bubaae waan gartay badda badda la maraya laga hortaaga micnaha badaha iyo saxraha la maraya ay diidan yihiin ma aha duulimaad la raacay
nin walo waqtu dhiman uu dhimanaya asalaamu calaykum asalaamu calaykum wacalaykum salaam dabcan dhegeystahaasi dabcan waa fikirkiisa dhegeystaha kale qadka telefoon ku jira ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinaya halow saafin soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay
halo star f m wax wanaagsan subax la mid ah
walaal waa sucaad magaalada mandheera soo dhowo sacaad
walaal horta tahriibka waxaa waaye qof u baahan iyo qofaan u baahnayn sax yaa u baahan laba qeyb buu u kala dhigmaa mhm
ninkii lacag haysto qabiilna haysto caruurna haysto inuu tahriibo maaha haye
ninka tahriibaya waa ninka laga tira badan yahay hadday shaqada soo baxda shaqo aan la siinaynin haddii haye dhaqaalo lacag ee la bixinayo dhalinyarada lagu maalgelinayo dhalinyarada laga bixinayo dhalinyarada kale oo dad kale la siinayo haye
wax kasta wuu u doorbidaya maarta hata wuu ku dhacaya horta haddaan kuu sheego sax
soomaali waxay ku mahmahadaa hadal la qariyo qurun baa ku jira sax
waxay horta dantaa waa in shaaca laga qaadaa waan gartay nin baa dhibaysan oo jiiraankaada ah wax kuma taraysa adna waa dhergantahay waa cuntaa waa cabtaa caruur sideed toban toddobaad dhasha toddobada iyo sideedday waa wada shaqaynaya waan gartay
ninkan caruurta dhalayna qabiilo kale uu ka dhashay iska hooseeyo wax laguma tay waxaa leeyahay qabiil hilib ma oo qabiil fulaan oo ninkan qabiil baa shaqadii lagu geeyey kan nin ku geynaya ma laha nin wax ku taraya ma laha marka waxaad arkaysaa horta iil baad arkaysaa waan gartay
marka waxaa ku doorbidaysaa inaad baddaas aad raacdid hadduu ilaahay kaa samata bixina aragtid hadduu ilaahay kaa samata bixinna aragtid waa tahay
Ee, dadkii baaba nacdo macna waa lagu takooraya wax laguguma taro marka horta dhibkaasaa tahriibka keena horta hadda markaan kala saaro dadna waxaa waayo iyagoo dergan oo iska daansha daanshoonayo ayaa lacagahaas ku ciyaarayaan waxay rabaan dibad baad aade dibad buu aaday hibil ayay ka rabaan soo kama mudno inuu duulimaad raaco uu laangata dabcan haye maadaama dhaqaalaha uu duulimaadka haysto haddii uu haynin walaal muxuu raacaya haddi maba haay nin duulimaad haya asaga wadankiisa kama baxeena mogta lacagta uu ku shaqaysan lahaa wuu cuni lahaa waa tahay
dantaa doorbidayso inuu baddaas raaco inuu tahriib galo ina la gumaysto ina la adoomaysto waxaasoo dhan xoolo la-aanta ninkii lacag le waxaa la dhahay cirkuu jidku leeyahay soo ma aada maqla axmaartaada ku mahmaadaaba nin lacag le cid- cirkuu jidku leeyahay fariintaada maxay tahay marka
fariintayda waxay tahay marka kii tahriibo wuxuu u tahriibo danihiisa asagaa garanaya laakiin kii bilaa sabab la-aan u tahriibayay daansho daansho Eh.
anigoo meel hibil baan aaday faransiisaan aaday talyaanigaan aaday norweynaan aaday uu faanfaan ka rabo kaasaanka ha iska daayaan leh laakiin kaloo daruufta iyo danta qasbayso garabkiisa ilaaha ha galo meeshuu rabo alla ha gaartay ayaan leh adna salaamu calaykum ayaan ku leeyahay.
saacada madeero naga soo baxday aheyd waa u mahadcelinayaa dhammaan dhegeystayaashan soo dhaweynayaa qaybihii ee dambe ee barnaamijka ayayna ku siqeen dhegeystayaal dhegeystayaasha kale ee qadadka taleefanada idaacadda soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya hallow isa f m soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay dhegeystayaasi qadka ayaa ka goodi u soo beegsaanu leeyahay dhammaantiin soo dhawaada mar kale dhegeystayaal wajadaha kala duwan ee idaacadda ayaad nagala socotaan waa hagaag dhankaasi xeryaha qaxootigan dib ugu laabanayna dhegeystayaal dabcan oo warbixin la xiriirta arrimaha qaxootiga haddaba eh, muruqmaalatada dhegeystayaal xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa soo fasaartay xaalad khatar ku ah shaqadooda dhegeystayaal waa muruqmaalato dhegeystayaal cabashay qabaan eh, dhegeystayaal bal aan dhegeysana cabashadooda iyo fariinta ay dacwadda cidda ay ka qabaan bal aan dhegeysana
waxaanu iska xamaalanaya aan hayn oo dad iska cayrsanaya aan hayn waxaa hadda nala waraysta oo sabab oo hadda macnaha waxaas aad geysatay nala yiri oo nala su'aalayna ma ay jirin aragtidii nala arkayba dhibkaasaa nagula bilaabay in karatay nagala gubo aniga artaas ula furaan nagula bilaabo horta walaalo oo muddo badan aan ku nooleen xagar dheer aniga hadda shakhsiyan waxaan u malayna toban canug aan ku dhalay meeshan kareetana waan ku xamaashaa ilaa iyo afar kareetaan duurka la aada aniga iyo rag badan oo ila mid ah marka dhibaato badan waan soo marnay oo dil iyo maxaa la dhahay lacag keena aan agoodeenna ahayn ka dambe hadda waxay isu beddeshay in hantidina laga gubo nafteenna nala laayo oo ilaa hadda ay dadku maqan yihiin sabab ay ku dhinteenna aan ka saynin marka dhibkanna haya saas waaye duur uma bixi karno ilaa ay saacaddan un hcr waxayna siisan wax nagu filan ma aha gaadiidkeenni dhammaanna waa guban yahay dameeri hataa dad baa dameerihi laga laayo risaas lagu dhufto oo ay ay dhinteen ah, lagana gubay kareetooyinka walaalow si aad ahay noo saamaysay maxaa u sababa waxaan canug waxbarasho uga baxsanayn waxay ahayd waxaan duurka ka keenno Ee, nolosheenna waxay ku tiirsaneed muxuu ahaa waxaan duurka ka keenno ilaa iyo saacaddan reere aan dabka laga shidanaa jiraan oo dabka uu ka dansan yahay maadaama waxa duurka laga keeno un ay ku noolaayeen marka dhibaatadana saamaysay aad iyo aad ay u weynta nin quruuti aan ahay oo kareetaaley ah oo qaxitaana soomaaliya aan ka soo qaxay oo dhib i soo eriyey oon soo raadsaday nabadgelyo oo dowladda kenya aan u soo raadsaday oo ii qabatay u n u n markay i qabatay waxaan ku dhex jiraa macnaha station habsi oo kor ka furan habsigii waxaa liigu irsaagaa sida macnaha boorishka muurdida geleyda saliidda saabuunta intaasaa lii siiyaa hilib ma haysto yaanyo ma haysto basal ma haysto ilmaha dugsi ay ku jiraan waxay rabaan macallinkii bishii iyo khamiistii waxayaan ku raadsanaa macnaha kareeta oo dameer kareetooyinkii markii anbaha qoryo aan soo guro qoryihii horta jidka waxaa liiga qaataa wax la dhaha macnaha hindad alaa kareeta shan boqoloo shilna liiga qaataa haddin bixinin waaba lii garaacaabo jaabka markaas kuma wadi waxaa lii leeyahay nambarkan ku soo rid anoo nin weyn aan dhabarkaa liigu tumaa afkaa dhulka lii dhigaa habadkaa dhulka lii dhigaa waa lii garaace intii lii garaaca haddina lacag liiga sii qaataa hasii ahaato waxays maanta saas yeelaay ma aqaanay dadka kama aqaano kareetaaleyda horta dhib badan baani oo haasta sidaan ku aadaan ku aaga warran bixiyo dhib badan baana haasta muddo hal sana ka soo wareeg laba sana ka soo wareegtay waxaa nagala gubay laba boqol lixdan iyo toddoba kareeta tiradii hadda nagala gubayna waxaa weeye maadaama hadda aruuristooda aan ku jirno oo dhacdooyinka meel badan ay ka dhaceen waxaan hadda tiri ahaan haynaa ilaa labaatan iyo sagaal xabaan haynaa tiradooda dhinaca kale qaar ka mid ah qoysaskii sida gaarka ay arrintani u saamaysay ayaa u warramay warbaahinta
noo taabatay arrin annaga aan filanayna maahan arrin annaga aan ku fikirayna maahan qaxootigii intaas sana ayaa ku nooleen at least like twen years abaaf qaxootigii waa joognaa waxaan ka mid ahay dadka lagu soo koriyo kareetooyinka hadeertaan la gubay xaaladda aad iyo aad ayay u xun tahay mana ku fikirayn dhibaato noocaas iin soo gaaraysaa had dad ka mid ah kareetooyinka dadka kaxeynaya xitaa qaar way maqan yihiin nolol geeri laguma hayo saas ay tahayna ma naqaano qofkaan u dacwoono misna qofkaan wax u sheegano at least like few days or one week camal wuu maqan yahay qofkaasi qaxooti nagama warhaayo deegaan nagama warhaayo halkaan haddii la dhaho waxaan u joognaa qaxooti
qaxooti hagardheeraa ku noolahay naytituugii inta dhahdooda inta ku noolahay wax lii qaban haya mala wiilkii iga maqan kareetadii liigu gubi ii sheegada waxa oo ii sheegada ilmihii ku nooleysana mala inuu ilmihii iska kor dhammaan hay
hagaag dhegeystayaal codkaasi haddii aan halkaas uga soo gudbno dabcan waa xeryaha qaxootiga dhankaasi waa qaxooti ku xamaasho waa muruqmaalata dhegeystayaal waxayna ku xamaashaan dameerahooda xaabooyinkaay soo gurguraan dhegeystayaal balse dameerihii waxay ku shaqeysanayaanba ayaa laga goobay cabashadaasi gudbinayaan dhegeystayaal xeryaha qaxootigaay ku nool yihiin dhegeystayaal waa idin soo dhaweynayaa qaybihii dambe barnaamijkeenu ku siqana dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddii aan usoo laabanno qodobka dooda oo ah dhegeystayaal hay-adaha qaramada midoobay socdaalka u qaabilsan waa i o m iyo sidoo kale hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga dhegeystayaal iyo n c r waxay ku talinayaan in tahriibka la joojiyay dhegeystayaal oo qaxooti la noqdo ay diidan yihiin aan iraahdee laga baraarujinaya dhegeystayaal oo bulshada laga wacyigelinaya arrintaasi maadaama waxay ula jeedaan hadduu wadankaaga nabad yahay waxaad u tahriibtaa qalad ah ay leeyihiin dabcan sidee waa qodobka dooda ee dhegeystayaal ayna diiradda saarka barnaamijka hogaankaystaa arrimaha qaxootiga bini-aadinimada ee dhegeystayaal ayna ku eegeyna eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena eber toddoba hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qadadka telefoonada soo beegsanaya ee doonay inay barnaamijka ka qayb qaataan ayaan fursadda siinayaa intaanan qadaradii dhahyada u gudbin dhegeystayaal o ista fm dhegeystahaasi qadka ayaa kagoyd uu soo beegsaan leeyahay dhegeyste oo barnaamijka kasoo qaybgal dhegeystayaasha kale dhammaan waan soo dhaweynayaa halo ista fm halo ista fm waa hagaag dhegeystaasni qadka ayaa ka gohay eber toddoba eber labo saddex shan eber eber eber waa eber toddoba eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalna waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka teleefonka halo isaafin soo beegsa dhegeysa barnaamijka ka qayb qaada dhegeystayaal sidee shakhsiyaadka tahriibo kuna nool waddan iyo xasilooni ka jirto iyo nabad laga wacyigelin karaa inay saxaraha maraan iyo sidoo kale ee ay tahriibaan ama badda maadaama hay-adda ayaa sheegtay in tiro badan ay ku dhinteen oo qaxooti ah ama mangolyadoon ah ha ahaadaan ay ku dhinteen badaha dhegeystayaal mediterraneanka dhegeystayaal gaar ahaan dhanka libiya ha u badatee ilaa dhankaasi jasiiradda lambadusa ee ku taala dalka talyaaniga soo dhowo walaal halo stafm halo stafm waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaal halo star f m soo dhowo waa idaan kusoo dhaweynaya dhegeysta waa hagaag qadka ayaa ka go-ay dabcan cilad isgaarsiineed inay jirto macquul dhammaantiin mar kale barqo wanaagsan aad leenahay dhegeystayaal warka barqanimo ayaad dhegeysan doontaan daqiiqado kadib sidoo kalena waxaa ka horeyn doonaa qadarada iyo dhahyada dhegeystayaal mar kale soo dhawaadaan dir leenahay star f m codka goolka waqooyi bari ayaa nagala socotaan adigoo naga idinkoo naga maqlaya mawjadaha idaacadda laga dhegeysta dabcan haddii aad taleefon haysatid mawjadaha aad ka dhegeysatid waa hal eber shan dhibic sagaal oo nairobi haddii aad ku sugantaha mombaasa hal eber saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab sagaashan iyo toddoba dhibic hal wajeer iyo habaasweyn sagaashan iyo toddoba dhibic saddex masalaan iyo tanariifa sagaashan iyo toddoba dhibic hal ismaamulka mandheera sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhegeystaha qadka ku jira soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay wacalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag ismaamulka mandheera dhegeystayaal waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic shan isiolow sagaashan iyo laba dhibic shan marsabadi laysamis siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba mooyaale siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal muqdisho caasimada dalka soomaaliya sagaashan iyo toddoba dhibic cibir dabcan idaacadan baa wadaaganahay ayaad kala socotaan kismaayo xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland waxaa nagala socotaan siddeetan iyo sagaal dhibic shan soo dhowo walaal halo istaafim
asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa cabdiqaadir gaarisa u gudgal barnaamijka walaal cabdiqaadir
walaalo horto waxaa weeyaan nin walba ra'yigii soo dhiibanayaa qaxootigan nineteen one kii ka hor waxa saasoo qaxooti wuu jiray meelaha kale carabaha iyo meelaha uu ka jiray laakiin balaayadan hadda laisku hadlilayo ma jiri jirin ma garan waan gartay si wanaagsan
waxyaalahana waxa ka bahaya hadda dadka hadlayay ee qaxootigaha allah u gargaaro iyagaa khayrkana allah furo ilaahay magdiisa may sheegaynin waxba ma haysano meelaan ku dhaqaaqana male been hayn ma garad waan gartay qofkana markuu ilaahay isku xiro oo kalsoonida ilaahay uu isku xiro oo bini aadan ilaahay uga kaafiyo yiraaho ilaahay kaafiyaa ma garad waa tahay
markii aad kasii joogsato rabee bini aadan aad tiraa bini aadan aad tiraa bini aadan aad tiraa bini aadan asaga naftiisama waxba isku qaban jirin sax middan yar oo hadda hay-adahan ilaahay uu soo halqayna waa wax dan qashaqsi gaar wata meeqaa ilmahoodii laga qaatay meeqaa ku halaagsantay meeqaa naftooda xillisay waa waa wax la yaaba oo imtixaama weyn waan gartay
marka inaad xag ilaahay intii laisku xiro la fikiro alladan waa waasac dhulbeeleed bay leedahay dad muslimaa degan in inta ilaahay laisku xiro garabka la qabsado ilaahay la baryaa horta ka wanaagsan bini aadan hadda waxaad maqlaysaa waxaad maqlaysaa kuwa dadka dadka badbaadiya yaa wax badbaadiya ilaahay baa doonta yaa rabay ilaahay baa rabay
waa tahay dadka waxay ka tageen kalsoonidii rabbi bay dhaafeen imtixaan markaad kalsoonidii rabbi dhaaftana ilaahay imtixaan buu dhabka ugu siin si wanaagsan
markaad ilaahay baridana uu kugu farxiyo maaragtay dhibaatada lagu marin hayana waa imtixaan inaad ku sabirta la rabo waa karta waa tahay ku sabirtana guusheeda waad heli aakhariyo adduunba laakiin haddaad bini aadam weliba gaal oo maaragtay adiga dan kale kaa wato inuu ku gaaleeya rabo aad niyadaada ku xirto dhibaatada way kaaga sii daraysaa si wanaagsan
waxaan kugu dhacaayo leeda dameer baa la guday intaa la guday waa imtixaan lagugu imtixaami waa tahay intayd ruuxa hadlaysay ilaahay baa wax caawiye weli ruux kama maqal waa tahay markii ilaahay lixaadkaa ku siiye carabkaad ku hadli ku siiye indhaha ku siiye ee intaa ku soo israaqaya konton lixdan toddobaatan ku soo gaartay haddaad garan weydo naftaadaad badda ku halligaysaa sax berigii qaxootiyaha beriga hor lahaayeen baa waxaa la dhoofi jiraa niagaha garoobada qasiir oo sheekh cumar faaruuq allah u naxariista aan ka dhegeysan anoo hor fadhiya ilaahay naxariistahay
wuxuu yidhi gabar baa waraaq baa wadaadkoo macadarasada lagu dhiibay gabar baa waxay tiri ninkaygaa wuxuu yidhi ninkaygaa wuxuu yidhi garoobbaa la dhoofina garoob baan ahay dheh waa tahay
culimmadana waxay tii buu yidhi ninkiina hadalkii gabadha warqad bay soo qortay macallin wada sheekha loo soo dhiyey ma garat waan gartay
ninkiina wuxuu yidhi bay ti garoobaha la dhoofina garoob baan ahay dhoo markaad meesha lagu geeyo ninkaygi baan colkii baa soo ca- ugu dambeysay waan qaaday waa ninkayga ma arkina markii meesha aad kasoo dejiyena ninkayga warkiisaan helay dha ninkayga haliisoo gudiya dha saaan ku dhoofno haye
seemar faaro baa su-aashii la su-aalay marka waa tahay
wuxuu yidhi su-aashii u horreysay jannada allah ka waraabiyo wuxuu yidhi sheemar faaruuq wuxuu yidhi saddex dembi ma yidhi misale laba dembi intaan hadda ka xasuusto wuxuu yidhi horta kow dembiga lagu gaaloba naarta lagu galo beentaad horta balowdiyaad gashay adoo nin la nin ma la tiri waa tahay tan labaad wuxuu yidhi muslimka haajir gaal u haajirna waa gaalimo yidhi
waa tahay ma fahamta si wanaagsan dhul muslim oo nabad ah kan do- do- xoogaa maaragtay cilada sheegan haba sheegto dhul muslim oo nabad ah oo la degan yahay oo wax walba aad qabsan karto oo ilaahay aad baryi karto inaad badda isku daadiso waa wax naftooda halagaya ninkii naftiisa halagana dee waa waad ka warqabtaa xaaladiisa waan gartay marka dadkan wa- qiyaamata qiyaamana waxaa la keeni baa ninka dadka baryaya wejigii soo diiran oo lafalafa say culamada noo sheegeen waa tahay
war sheekhu waan kugu sii dheereeyey raalli ahoo waxaa la hilmaansan yahay baryadii ilaahay allahana waafajiyo sax aniga kula dhammaanteed hadlaya kow ka e si- gaar iskuma fiiqahayo waan gartay ilaahay berihiisa la hilmaansan yahay dadkan ilaahay aan isku xidhno gacanta aan qabsano balaayadan qabiilkan hooyadaabaa dadku ugu jecel yaabahayaaqan maanta qiyaamo way kaa cararhayaan ilaahay baa kitaabkiisa ku sheegay war intaa ilaahay isku xidhna ilaahay baa ilaahay baa gargaar bixiye ilaahay aan gargaarkiisa isku xidhno ilaahay aan usoo noqono si wanaagsan intaasaan walaalo kugu soo gabagabaynaya kugu sii dhayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystahaasi ayuu ahaay dabcan dhegeystaha kalean fursad siinaya intaana warka u gudbin soo dhowo walaal magaca geelkaad ku sugan tahay
nuur cabdulla salaabti buruur county midhara waaye maxaad ku dareysaa haye
waxaan ku darayaa Mhm.
adduunyada horta ma aad cunto baad ku leedahay waa tahay
hadda haddaad xoolo ka tagto xoolo egay waa alfanaan lama oga ilaahay baa u haye
intaad ka keentana waa lagu leeyahay haye
intaad ku bixisana waa lagu leeyahay sax
waa tuura haddaa tirahdo muleef ugu tagtana wax faa'iidood ka keeni male waan gartay
waxaa waaye adduunyada maarka waxaa la rabaa meesha adiga aad joogto inaad imaansato waan gartay sababa dhulka aad dhigato si wanaagsan
bismillaahi aad faham ilaahi meel baa waxuu kuu sheegi karaa Mhm.
naftaada haleyin balaha ku dhammaanayo dhaaro waxaan maqlahay marka boosad boqol kun intaasoo kun oo ruux ay intaasoo ruux kaliya ka baxday sax
meel aan laga sheegaynin ma jirto maalin walba waxaan laga sheegaa waxa wax badbaadiye iyo meel hebla ayaa la kabla iyo meel heblaha laga qabtaa lagu leeyahay waan gartay hataa doonta markay cusaato waxaa le baktanasi baa la samaynaan baan anigu leeyahay baraaxin allah mana janaa Mhm.
intaasoo ruuxa ha laga dejiyey laleeyahay baddaa lagu ridi waa tahay waxaasu halaag maaha si wanaagsan sax marka anigu waxaan dheelahay dabada dhulka la dhiftay inna wal meeshii jooga imaansa waalaku salaamaya waa kaa gudum walaalan kaaga mahadcelinaya dhegeysigaaga sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeyste haatan adeega qaybta kaa barnaamijka haddii aan soo qabto waa n c b a n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan ee xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeynta ganacsiga iyo bangiyeynta gaarka ah waxaan ku naaloonayaa inay leeyihiin inay bixiyaan adeegyo ku habboon baahiyahaaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square mall ee xaafadda slee ee dabaqa labaytan waa waddada labay tobnaad dabaqa labaad ee dhismahaasi gaar ahaan aagga waddada jenaraal weyruunge waa bangi ugu kabac badan waddanka gaar ahaan dhanka laamaha laanta cusub ee slee ayaa noqonaysa mid ay ka faa'iidaystaan ganacsatada xaafadda waayo xaruntaaba ganacsi ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud uma baahnid inaad magaalada aado ama xarumo kale aad bangi u tagtid bangigu wuxuu leeyahay adeegyo kugu qaasa adiga aad doonaya inaad kobciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixinayaa ilaa boqol iyo shan waa one zero five percent maalgelinta deymaha guriga toddobaatan boqolkiiba maalgelinta deymaha dhulka iyo boqolkiiba boqol maalgelinta deymaha dhismaha bangiyeenta goobta shaqada waa qayb ka mid ah xalalka maaliyadyada shaqaalaha la siiyo iyadoo loo marayo nidaamka shirkadda dhegeysta ha ka welwelin xageen lacagta geeyaa iyo bangigee igala qayb qaadanaya kobaca ganacsigayga waxaa baahiyahaaga dhan daboolaya bangiga n c b a waxaad booqan kartaa laantiisa business bay square mall ama laamaha kale ee sida kenyatta avenue mamangina city center wabera street gikomba river road ama guud ahaan wadanka ama waac nambarka ah eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar emailka contact at n c b a gurl dot com ama booqa shabakada n c b a gurl waa gurl dot com dhegeystayaal dhammaantiin mar kale soo dhawaada idin leenahay dhegeystayaal adeega qeybta adeega kale ee qeybta ka ah haddii aan soo qabto dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walbo waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa ama ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku haboon macaamiisha ku xihan safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeega wadle soo diraha bixiyaha si oo xaqiijiya magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laisugu dirayo lipan embesa iyo wax kala iibsiga lacag cadaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga ee loo yaqaana smartphones kaliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagtu u dirayaan ilan horaa loo yidhi hubsiina hal baa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursado inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meeshaay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeyste dhegeyste haatan adeega hakisha waxaad ka helaysaa qeybta sim tolkit ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofka markuu embesi isticmaalaya waxa u soo baxaya halkuu lacagtu diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada kaa lumin dhegeyste soo dhawaada mar kale daqiiqadaha yar ee noo haray dhegeystayaashan dib ugu laaban doona eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan hay-adaha caalamiga i o m waa midda socdaalka qaabilsan hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga u n c r waxay ku talinayaan ama dhalinyarta ku baraarujinayaan inay ka waantoobaan tahriibka dhegeystayaal iyo saxaraha loomara maadaama ay sheegeen in tirada sii kordhaysa dadka ku dhimanaya badaha gaar ahaan badda mediteraneanka dhegeystayaal iyo badda iyo dabcan dhankaas iyo libiya dhegeystayaal ilaa laga gaaro jasiiradda lambadusa ee dalka talyaaniga waxayna ku boorinayaan in laga waantoobo maadaama qaxootinimo inaad noqoto ma habboona haddii uu dalkaaga nabad yahay ayay leeyihiin dhegeyste soo dhowaada mar kale maxaad nabadgelyo ka doonaysaa ay ku leeyihiin mar hadduu waddankaaga nabad yahay ayay hay-adda u n c r oo qaxootiga qaabilsan iyo i m m waa i o m oo qaabilsan socdaalka baraarujinayaan in arrimahaasi laga fajignaado laga waantoobo halo isaafim soo dhowo walaal magac dhegeystahaasi dib uguma celin karna dhegeysta dhegeystaha kale qadka taleefonka soo beegsanaya ayaan fursada siinaya kasoo qaybgal walaal soo dhowo magacaaga halkaad ku sugan tahay halo star f m dhegeystayaasina qadka ayaa ka go-ay dib usoo beegsaan leeyahay qeybaha gabagabadiina soo dul istaagna dhegeystayaal hal dhegeysta ilaa laba intaan ka gaarna haddii soo beegsadaan ayaan fursad u siinaya inay kasoo qabgalaan eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kale waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan halo star fm hagaag dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaal muusan u saamixin wahagaag intaasaan kusoo afmeeraya barnaamijka hogaankiistaa ee dabcan arrimaha qaxootiga iyo gargaarka iyo biniaadinimadan diiradda ku saarna talaadada anigoo maxamed axmed qaliif aad la socodsiinaya dhegeystayaal waan idinkaga mahad celinaya dhegeysigiina iyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb qaatay dhegeystayaal intaas sidaasi nabadgelyo